bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha oktoobar waa soddonka bisha agosto sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan sarkaal ka soo goostay ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka warbixiyey sababihii dhabta ee ka dambeeyey kasoo baxsashada kooxda al-shabaab ee uu ka midka ahaa muddada dheer asigoona sababeeyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay ku-xadgudubka diinta islaamka iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dhowr ah uu ka shaqariyey waxa uuna tilmaamay in sababaha ugu weyn ee uu kaga soo baxay ay tahay in wax weliba lagu saleeyey diinta islaamka iyo shareecada oo si aadaan kaga soo horjeeda ficilada qaar ee ay ku dhaqmayso kooxda sida uu ka dhawaajiyey sarkaalkan oo lagu magacaabo ibraahim aadan ibraahim oo al-shabaab u qaabilsanaa muddo dheer dhinaca waxbarashada gobollada baay iyo bakool waana kan mar uu la hadlayay warbaahinta qaybaheeda kala duwan asbaabta aan oga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo laba sano balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkase wuxuu noqday ka daro dibidhal khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududaysiga dhiigga muslimka sida ee in dadka la laayo maxkamad la-aan waa laga shakiyey keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo b beegsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha la midka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka soomaaliyeed wax alle loogu dhawaado iyadoo marka marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday beegsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin sida ku cad kelimadii uu jeediyey ninka la dhihi jiray cadiyatullaahi allibi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta alqaacido iyo ninka la yidhaahdo xaarif innadaari kelimad uu jeediyey oo isna ahaa alqaacidada yeman raximah labo in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhawayso uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadow xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimo ah oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiid ah oo ka tirsan culama usuuga ama nin jaahiloon diinta islaamka wax ka fahamsanayn qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'ika qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in lagana daba hadli karin waxay ku xukuntana lagu fuliyo saddex ku-degdegidda gaalaysiinta qofka muslimka ah iyadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka amase aan ku ahayn afar in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tegi karin ama aan la naqdin karin taas waxay sababtay in rag fara badan oo culimo iyo saraakiil balahaa oo ka tirsana xarakadana la laayo kuwo kaleetana ay buuxdhaafiyeen xabsiyada siriga ee xarakada
waxa uu sidoo kale hadalkiisa intaasi ku daray inuu cafis weydiisanayo ummadda soomaaliyeed muddadii qaybta uu ka ahaa ururka al-shabaab dhibaatooyinkii kala duwan ee ay ka geysteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya haba ugu badnaatee dadkii lagu xasuuqay qaybo ka mida magaalooyinka muqdisho iyo goobo kale oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya oo dadaan waxba galabsan nafsadooda ku waayay weeraro al-shabaab ay ka geysteen deegaanada qaar ee ka tirsan gobollada dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta anigu kamid ma ahayn dadka gacantooda wax ku gumaada ama dhibaatada lagula kaco dadka soomaaliyeed wax badan oo kamid ahna waan la xanuunsan jiray weliba qaraxyada lala beegsado meelaha caamka ah iyadoo looga marmarsiyoonayo in dad dawladda ka tirsan ay ku jiraan marka dambena la ogaanayo hal iyo labo iyadoo meeshaana ay ku halaagsameen dad boqol ku dhow ama konton mase afartan iyo inta ama mararka qaarkood laga yaabo khalad dhacay gaari dad shacab ay saaran yihin oo la qarxiyey haddana aan danna laga lahayn xataa raaligelin iyo midna aan laga bixinin waxyaalahan aad iyo aadka aan uga xanuunsan jiray baa ay ka mid ahayd laakiin maadaama aan dhex joogay magacii ururkana aan watay kana tirsanaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska kaacafiy ma ahan sarkaalkii ugu horreeyay isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya waxauna qayb ka yahay tiro saraakiil ah oo horey sidaan oo kale isugu soo dhiibtay ciidamada dowladda soomaaliya cali khaliif galeer oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ka jira maamulada dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka shaqariyey in maamulka khaatumo uu madaxda ka yahay la kala qaybinayo asigoo dhinaca kalena taageeray mowqifka wadahadalka maamulka somalilan ay kula jiraan maamulkiisa kaasuu tilmaamay in xal siyaasadeed uu yahay looguna raadinaya deegaanada sool sanaag iyo cayn oo uu asigu maamulo sida uu ka shaqariyey maruu kulan shir guddoominaya kaga hadlayay qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo gaar ahaan buuhoodle cali khaliif galleer oo maamulkiisa haatan wadahadallo kula jiro maamulka somalilan ayaa difaacay wadahadallada asigoona tilmaamay in wadahadalladan ay yihiin kuwo ay ka leeyihiin ujeedooyin gaar ah oo ay ka mid tahay in la samato bixiyo maamulka uu hoggaanka u hayo waxa uuna sheegay in dhibaato haatan uu ku jiro maamulkaasi sida uu ka shaqariyey asigoo dhinaca kalena tilmaamay inay jiraan dad doonayo in maamulkiisa ay kala qaybiyaan kulankan uu kula hadlayay qaar ka mid a xubnaha maamulka ayaa waxay isugu jireen xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka maamulkaasi uu leeyahay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliyana waxay ka dhawaajiyeen in baaritaano la sameeyey lagu ogaaday in raggii weeraray banaadir biij oo kasoo horjeeda xeebta liido ay ahaayeen dadka soo jeeda dalkaasi kenya sida lagu sheegay warar ka soo baxay hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya weerarkii dhowaan ka dhacay xeebta liido ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo kasoo jeeda gudaha dalkaasi kenya waxaana la tilmaamay in raggaasi baaritaano la sameeyey lagu ogaaday inay yihiin dad kenyaan ah oo qayb ka ahaa muddo dheer kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaana xakameeyey weerar lagu qaaday banaadir biij dhismihiisa ku yaala gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis kaasoo ay ku nafwaayeen sida hay-adaha ammaanka ay sheegeen ku dhowaad toban ruux oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka halka dhaawacyo ku dhowaad intaasina ay ka dhalatay mid ka mid a culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa waxa uu ugu digay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya dhigashada munaasabadaha dhalashada oo muddooyinka dambe si aada ugu soo badanayay gudaha dalka soomaaliya culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa iyagu wax badan ka digay arrintan waxaana haatan ku biiray wadaadka sida aadka looga yaqaano magaalada muqdisho ee maxamuud ow cabdulle cariif kaasoo ka shanqariyey in ay dhibaato ka dhalan karto sii wadista munaasabadaha caynkaasi ah ay bulshada ka qayb qaadanayaan ee lagu dhiganayo dhalashooyinka waxauna tilmaamay inyihiin kuwo laga soo minguuriyey wadamada shisheeye ama reer galbeedka ah waxauna tilmaamay inaysan ahayn wax saliiraad ku leh shareecada islaamka dhigashada munaasabadaha dhalashooyinka sida uu wadaadku sheegay waxauna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka fogaato arrintaasi xafladaha dadka dhiganaya oo maaragtay laga soo qaybgelayo waxyaabaha munkaraadkaana la keenayo oo maaragtay meeshaas ugu wax ka dhacaya dhiganaya oo maaragtay laga soo qaybgelayo waxyaabaha munkaraadkaana la keenayo oo maaragtay meeshaas ugu wax ka dhacayaan oo maaragtay muusico iyo waxyaaba aan fiicin oo raqasaada iyo ay ka dhacayaan waa shay maaragtay ka yimiday xagga markaasi dadka aan diinta lahaynin oo kufaarta ka yimiday ma ahan dadka muslimiinta dhaqankooda ma ahan dadka muslimiinta waxa weeye markay dhashaan qofku uu dhasho waxaa la sunneeyaa maalinta toddobaadka sidoo keena ka sugnaatay calayhi isalaatu wasalaam in maaragtay caqiiqa wax la yidhaahdo la sameeyo oo waqlasha waxa loo yaqaano oo shay sunnaha oo mu'akada ah ee markaasina qofku markaas i ka dambeeya waxyaabaha uu ilaahay subxaana watacaala uu ku tarbiyeynaayo oo diinta lagu tarbiyeeyo la baro ee maaragtay qofku oo muurihiisa dhan uu samaysto ee waxa weeye arrintaasu arrin maaragtay diinta islaamka kula maahan waa shay faaxish waa shay maaragtay wixii ilaahay rasuulkiisu ay naga reebeen weeye maxaa yeele hadda ka hora nabigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waxay dhaheen ina alyahuuda yatasarwaluuna walaa yataziruunay dhaheen nimanka yahuuddaahu saraawiil kaliya hay qaataan ruus runtina ma qaataan markaasuu dhaha rasuulka calayhi salatu wasalaam tasarwaluu wataziruu wakhaalifu lyahuuda u dhaha rasuulka calayhi salatu wasalaam sirwaalkana qaata ruuskuntigana qaata yahuuddana khilaafa u dhahay marka waxa weeye arrintaasu marka waxa weeye arrin loogaga dayanaayo dadkaas waxa weeye reer galbeedka iyo loo yaqaano dadka muslimiintaana inay diintooda bartaan oy ilaaliyaan ayaa waajib farlucayna ku ah waxaan leenaha dadka muslimiinta oo soomaaliyeed arrintaas waa arrin weliba cusub oo hadda aan maqlayno naguna soo dhacaayo aa ka digtoonaada arrintaas ilaahay ha ka baqaano rasuulkeenu haw dhahay calayhi salatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qola qofkii isku shabaha oo dhaqankooda iyo waxay jecel yihiin la jeclaada ayagu maalinta qiyaamuhu ka mid noqonaya marka in biri laydinla soo joojiyo dadkaas xun oo kufaarta ah oo diilaawayaasha ma-aalkiinina ou noqdo cadaab uu noqdo waxay idinku tahay dhibaatay idinku tahay marka insha allahu tacaala waxaa idin leenahay
soomaalidana arrintaas waa looga digayaa dhaqan xumo weeye ee munkaraada ka imaanaya wax shareecadeenu ay qabta maahan shay haddii la isku qabtanaa dee ilaahay aayadan hadda akrinayno suuratu nisa waxaa loo celinayaa faruduuhu ila allahi warasuuli ow dhahay ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya muddooyinkan dambe ayaa waxaa kusoo badanaya baraha bulshada dad ayagu u ololeynaya dhigashada munaasabadooyinka haba ugu badnaadeen dhinac ugu badnaadaan ee dhallinyarada ka shaqaysa dhinaca warbaahinta kuwaasoo inta badani ka qayb qaata munaasabado dhowrahoo lagu dhigay gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho ayagoona inta badan sheegay inay yihiin munaasabadahan kuwa kor loogu qaadayo farxadda iyo sidoo kale kala qayb qaadashada qayb ka mida bulshada soomaaliyeed maalmahooda dhalashada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajona waxa uu dhaliilay faragelin ay ku hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari faragelin ay ku hayaan boqol soddon iyo shantii xubnood ee odayaasha dhaqanka ee loo xushay soo xulista xubnaha baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo la tilmaamay in xubin dheeri ay ku dareen taasoo muddooyinka dambe aheeday midda ugu badan ee haraysay siyaasadda soomaaliya waxa uu tilmaamay in cawaaqib xumada arrintani ka dhalata ay qaadi doonaan mas-uuliyaddeeda guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuwaasoo la tilmaamay in warqad ay isku raaceen labadooda lagu kordhiyo xubin dheeraad ah oo lagaga dhigay boqol soddon iyo lix xubnood oo ayagu ka soo matalaya odayaasha dhaqanka kuwaasoo lagu wado in dhowaan la xareeyo siminaarana loo qabto ku aadan soo xulista arrimaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee soo-aadan waa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa arrinkaasi ka hadlay mar uu la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inkastoo asagu weli soo gaarin gudaha dalka
soo saaray shalay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaal su-aashu waxay tahay warqadaasi aad sheegtay oo hal oda lagu kordhiyey boqol iyo soddon shantii oo looga dhigay boqol iyo soddon iyo lix waxaa ku kalifay gudoomiyaha waxa culeyska ku saaray muhiimada ka dambeysa maxay tahay waa su-aal loo baahan yahay in laisweydiiyo waxaan ognahay in juuni labaatan iyo saddexdeedii lagu gaaray heshiis in boqol iyo soddon iyo shanta oday soddon iyo shanta oday aan waxba lagu darin keliya qofkii geeriyeeda in bedelkiisii beesha beesh beesha uu ka geeriyeeda ay keenaan laakiin qodobka article articleka shanaad oo qeexaya in laisku raacay boqol iyo soddon iyo shanta aan la kordhin karin waxaa kalifay maanta in lagu daro hal oday oo halkaas oday lagu daray uu kaga macnaha laga baran yahay oo qasha kale oo la leeyahay waa loo baahaa in la geliyo ama kuwa hadda khaldan dad ay weli ku dhalisan yihiin in lagu bedelo waa wax loo baahan isweydiiyo laakiin annagu dadka siyaasiyiinta ah murashaxiinta ah waxaan leenahay la aqbali maayo macnaha in qof uu isagu go-aan qaato oo ay go-aan qaataan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-isul wasaaraha wax laga yeelaya maaha warkii waad ka dhagaysanayseen raadio wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaadna warkan idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale warkan dib ugu kulmayno midka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu